asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadi hadalsan ee magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
maql wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo axadda waa markaasi talaadaha taarikhdan waxay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha tobanaad laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn barnaamijka wareegga caawan kusoo qadan doona waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyey guddoomiyihii degmada qoryooli ee gobolka shabeellaha hoose oo qarax lagu dilay maanta faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaya caawiya barnaamijka wareegga kugu soo gudi doona qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha soomaaliya ayaa culammada soomaaliyeed kala hadlay mowqifka dowladda ee dagaalka ka dhanka al-shabaab waana idiin soo gubi doonaa waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona caawa aad maqli doontaan cilaamaha ammaanka ee soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha aadan cadli magaalada muqdisho ka qabtay xabsigana dhigay markaasi cabdalle axmed muumin oo ahaa xogiyihii ururka markaasi soomaaliyeed ee dhanka warbaahinta udooda s j s haddaba xerigiisa ayaa wuxuu daba socdaa hadal uu dhowaan sheegay ee ku saabsanaa shirarka jaraad ee dhanka al-shabaab wararka ka saabsan caawiyaad maqli doontaa xerigiisa wuxuu ka dhigan yahay cagajugleynta iyo caburinta saxaafadda oo si weyn markaas looga hadlayo in ay dib u soo laabatay waan eegi doonaa si gaara saxiibaal qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa waxa uu maanta magacaabay taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo markaas dhowaan xilkaas ka geeriyooday qarax lagu dilay farxan qaroole haddaba waa kuma shakhsiga loo magacaabay taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir taariikhdiisa iyo warbixin ku saabsan caawa barnaamijkan idinkugu soo baahin doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee horkaxayso gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka xildhibaan sacdiye yaasiin samatar ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada buloburte ee gobolka hiiraan halkaas ay kula hadleen dadka shacabka iyo ciidamadaba ayagoo markaa sheegay inay dhiirigelin ay ugu tegeen waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa ergeyga gaarka ee arrimaha abaaraha ayaa kulan looga hadlayay ama loogu qaramayey gurmadka abaaraha la qaatay jaaliyadda soomaalida dalkaasi ingiriiska qodobadaasi wixii soo kordhacaa ad maqli doontaan saaxiibyaal cabdihaab ayaa farsameynaya kusoo dhawaada markale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo
diid
hagaag saaxiibayaal ismaqa wanaagsan hawi wanaagsan ayaan hawidin ka leh barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac aad ee hadalsan magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa dalbakilo duun raac barnaamijka aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaan eh, markaas eh, gordhow eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey qarax lagu dilay gudoomiyihii degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose iyo warar kaloo ku saabsan xariga cabdalle axmed moogan xoogihii ururka s j s ee markaasi ciidamada ammaanka ee soomaaliya ee maanta ay ka qabteen garoonka diyaaradaha idaacadda ee muqdisho haseyeeshee waxaan ku bilaabinaa madaxweynaha soomaaliya ayaa culammada kala hadlay mowqifka dowladda soomaaliya ee dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweynaha ayaa waxa uu markaas mar uu culammada kulan la qaatay ayaa waxa uu aad ugu dheeraaday ka hadalka warar ku saabsan dagaalka dowladda waxa ay daar u tahay dagaalkana al-shabaab oo markaasi gulufka colaadad uu bilaabay gobolada dalka qaybo ka badan oo ka mid ah dagaalka uu ka socdaa hiiraan galgaduud shabeellaha dhexe oo gabaabka ugu dambeeyana ay ka socdaan dabo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo mar ka hadlaya arrintaas wuxuu yidhi No, maanta waxaa laga rabaa dowladda inaa u helinaysiin maxaa ugu helinaysiin wax dulmi oo ay samaynayso ugu heliya idmadii aniga mawaqifta aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqo kule inayna ahaynaan aaminsanahay dhaqankooda iyo siday ula dhaqmayaanan aniga aan aad u aaminsanahay sharaacada islaamka ana meel ka waafaqsanin hantida ummadda sharci darray ku qaataan dhiigooda sharci darra ku daadiyaan hadda maalin dhawood hotel xayaad ka dhacay wixii beledweyne ka dhacay meel ay ay ku saamaxayso ay diintu ku ogoshahay ma ogin annaga inaan aniga dhaho dadku waa ay dhegaysanayaan laakiin inaan adiga ka dhahdaanay dadka kasii dhegaysa ogyihiin laanna dadku waa ogyihiin mambaci soorsigii diinta inay inaa adiga tihiin waa ogyihiin hiilo qarsoon hiilo ma aha hiilo qarsoon hiilo ma ah dagaalkii caqiidada ahay oo sheegayo waayo dowlad uga helimaysaan xasan sheekh uga helimaysaan ummaddan labaatankan milyan ee soomaalida ah inay cizi iyo karaamo adduunyada korkeeda ku noolaadaan aakhira nin walba si- wuxuu tacbado uu la tegayaaye laakiin adduunyada intay joogaan oo magacan soomaaliya ay wataan oo calankaas dowladda soomaaliya nala- nala leeyahay yaan rabnaa inaan adduunyada korkeeda kuwa naga yaryaraa aan sharaf iyo karaamo ku nool inaan sharaf iyo karaamo ku noolaan dadka soomaaliyeed waaye marka waxaan isku haysana nimanka gurigayga iskuma haysano adna gurigooda kuma haysto labaatanka milyan oo soomaalida ah ayaan isku haysanaa ee boqolkiiba boqol muslimiinta multizimiinta ee masaajidka subaxi wada kallayso waayo waxaan isku haysanaa nimankaasi marka annaga bannaankan isugu soo baxnay inaan ummadda ka ceshanaan u baahana nimankaana bannaanku isu istaagtinaan rabaa oo shir la qabto la yidhaahdo nimankan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan wixii magacii kaloo doonaan hala baxaan laakiin diin ma aha in loo sheego wakhtigeediina waa la joogaa waana ka hadashiin waa oga idamana jecla oo hadda haddii ay ayaga taladooda tahay intiinaan meesha fadhida midkiinna ma noolaalahayn maanta ma noolaalahayn haddii la iswarsanaayo sheekh bashiir haddii maanta ay fursad ay heli karaan ama ay helaan inay qoorta ka goynayaan inaan ogna oo isku dayeen waana isku dayi doonaan waana wadi doonaan laakiin maxaa ka asala walow kuntum fii buruujin mushayada yacni taasaa ka asala meel kastood ku laabatay iyo haddaad aamusta iyo haddaad guryaha isku soo xirtay iyo waa un maalintaadii yaad tegaysaan dadkuna inay dhii- inay dhiiradaan waxa ugu hore adika inaad arkaan u sheegtaa tiraa qof walba maalintiisuu dhimanaya beesa ha siinin ha raacin ha dilin dadka dowladda dagaalay kula jirtaa nimankaas mabda'aas dhibka badanna in laga tanasuliyo daladkaanaan rabnaa nimankaas haddii ilaahay lagu guuleeyo oon xal- xal u helnana waxaan rabnaa ebadiyan in aanu fikir noocaas dalkan kusoo noqonin inaan inaan meel dhigno siyaasadeeda ka shaqayno dad inxiraafay oo dhib badan oo dadka muxuu ahay boqol boqol u dilaayo kun kun u dilaayo inaanay imaaninaan rabnaa mustaqbalka dambe xataa sidii aan ahaan jirnay haddii aan ahaano wixii aan heli jirnaan helayna wixii aan heli jirnayna nama anfacayaan waa soo aragnay waa soo taabannay in aanayna anfacayn wixii wax ka duwanaan rabnaa wax ka duwan si aan u halno si ka duwan inaan u dhaqanno waay si ka duwan inaan u dhaqanno waay horta maskaxdeennaba annaga horta isbedel haddaa rabtidde isbedelku inuu adiga kaa soo bilowdaa qaabkaa u warrami jirtay saa dadka wax ugu sheegi jirtay wixii waa in horta waa inaa wax ka bedeshaa haddii kale isbedel ma imaanayo marka ilaah idinka sii horto arrintaas waxaan idinka baahannahay garab istaagaas inaad jidka usu- bannaanka usu istaagtiin aan rabno bannaankii in loo soo istaago waa u taagan tihiine booda laga sii dhigo lasii xoojiyo lasii adkayo lasii ballaariyaa
gobolka shabeellaha hoose ayaan aadaynahay qarax miino ayaa ah markaasi lagu dilay gudoomiyihii degmada qoryooli ee gobolkaasi shabeellaha hoose wararka ka imaanaya degmada qoryooli ee gobolka shabeellaha hoose waxay sheegeen in gudoomiyihii degmadaasi sayid cali ibraahim ayaa markaas la sheegay in qarax miino uu hayla gaari ula socdo qarax ayaa waxaa lagu dilay gudoomiyihii degmada qoryooli siciid ibraahim xasan siday xaqiijiyay mas-uuliin ka tirsan degmada qoryooli ee gobolka shabeellaha hoose qarax ayaa waxa uu qabsaday gaari uu saarnaa gudoomiyaha ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka degmada ayaana si deg dega u tegay goobtuu qarax ka dhacay islamarkaana halkaasi ka qaaday meydka xubka maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo kan koonfur galbeed ayaana ah, ka hadlay oo qaraxyada markaasi ama qarax lagu dilay gudoomiyaha madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen ayaa tacsi u diray qoyska helada iyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed uu ka baxay gudoomiyihii degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose saciid saciid cali ibraahim xasan madaxweyne lafta gareen ayaa tilmaamay in al-shabaab mar walbaba ay bartilmaameed u yihiin haldurada u adeegaya bulshada iyo qaranka soomaaliyeed wuxuuna xusay in marxuumka uu muddo dheer usoo adeegay qaranka soomaaliyeed uguna xusuusto doorkii uu ku lahaa nabdeynta bulshada degmada qoryoole sida ay u gooneed inuu markaas u adeego shacabka soomaaliyeed waa lagu bariyay naxariista janno uu siiyo madaxweynaha ayaana markaasi dhinaca kale shubka ula cambaareeyey qaraxyada iyo markaasi dalalka al-shabaab ay ka geysanayaan magaalada muqdisho iyo guud ahaanba dalka aan kusii socon noqdo hordhac barnaamijka wareega caawa aad kusoo maqasheen saaxiibyaal ciidamada ammaanka ee soomaaliya ayaa maanta lagu waramayaa in garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho ay ka soo qabteen xogihii ururka saxufiyiinta ee soomaaliya ee markaasi s j s waxaa wararkan helna waxay sheegay in cabdalla ay garoonka diyaaradaha ee aadan caddihi ku xiran ciidamada nisa kuwaas oo ka watay garoonka lana aaday meel aan la aqoon macadda sababta loo xiray cabdalla mana jirin weli wax wara oo ka soo baxay taliska nisa hase yeeshee xarig ayaa yimid saacadoon kadib markii s j s ay eh, shir jiraayad cabdalla uu qabtay oo baraha bulshada u- uga jawaabay hadalkii ka soo yaray sirwaxooyeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan al cadaale ee ku saabsanaa in saxaafadda iyo sidoo qeybaha kala duwan ee bulshada markaasi dadka social media isticmaalaba in aysan baahin wararkii la xiriira dagaalamayaasha al-shabaab oo xilligan dagaallo aad u qarar ee dowladda federaalka ay kula jiraan waxaana markaas ururka ayaa sidoo kale baraha bulshada ku baahiyay muuqaalo muujinaya saraakiil ay sheegeen inay ka tirsan nisa oo isku dayay inay xoog ay ku furaan xafiiska balse guuldaraystay xalay ayuu sheegay cabdalla qoraal bartiis kusoo dhigay intaan la xirin in ciidamo nise ka tirsan in markaasi ay soo weerareen xafiiska islamarkaana ay doonayeen in ay gudaha u galaan dhacdooyinka ayaa yimid iyadoona shalay cabdalla uu madaxda kale ee ururada saxafiyiinta muqdisho ku qabteen shir jiraayad waxay ugu baaqayeen dowladda federaalka inay ixtiraamto xorriyadda hadalka waxa ay ka jawaabeen go-aan ka soo baxay warbaahinta oo wasaaradda warfaafinta oo warbaahinta lagu sheegay inaan la baahin karin wararka al-shabaab s j s ayaa cambaaraysay wararka lagu qaaday xafiisyada xafiisyada waxayna ugu baaqeen dowladda federaalka inay baaritaan ay ku samayso weerarka iyo saraa- markaasi saraakiisha ku lugta leh dalka lagula kacay markaasi xogihii ururka suxufiyiinta ee soomaaliyeed ee s j s cabdalla axmed muumin weli barnaamijka wareegga wararka ayaad degeysanaysaan dal sane aad nagala socotaan qodobo kala duwanaya inoo socda hordhac barnaamijka aad kusoo maqasheen aseyaashe markaa
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaadaad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fodgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda baafin hooye raxmo sheekh xuseen waxa ay baafinaysaa gabadheeda oo lagu magacaabo zaynab macalin cumar zaynab oo ay ahayd ardayd waxbarata ama wax ka barta jaamacadda modern ee magaalada muqdisho ayaa cid ugu wardambeysay siddeed iyo tobankii bishii hore ee sebteembar laba kun labaiyo labaatan xilli yeeday jaamacadda haddaba cid alla ciddii aragta ama meel ku og waxaa si naxariis ah looga codsanaya inay kusoo hagaajaan taleefon nambarada kale ah eber lixal sideed soddon iyo toddobo toban sagaashan iyo lix oo laga heli karo ooya raxmo sheekh xuseen ama radio dalsan annaga ayaa baafin doonee mar kale baafinna ooya raxmo sheekh xuseen waxa ay baafinaysaa gabadheeda seynab macalin cumar seynab oo ahayd ardayd waxa ka barata jaamacadda modern magaalada muqdisho ayaa cid ugu wardambeysay sideed iyo tobankii bishii hore ee sebtembar laba kun labaiyo labaatan xilli ay aaday jaamacadda haddaba cid alaal cidda aragta ama meel ku og waxaa si naxariista looga codsanayaa inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarka eber lix hal sideed soddon iyo toddobo toban sagaashan iyo lix oo laga heli karo hooye raxme sheekh xuseen ama radio dalsan annaga ayaa xiriirin doona insha allah baafin hooye raxme sheekh xuseen waxa ay baafinaysaa gabadheeda oo lagu magacaabo zaynab macalin cumar zaynab oo ay ahayd ardayd waxbarata ama wax ka barta jaamacadda modern ee magaalada muqdisho ayaa cid ugu wardambeysay siddeed iyo tobankii bishii hore ee sebteembar laba kun labaiyo labaatan xilli yeeday jaamacadda haddaba cid alla ciddii aragta ama meel ku og waxaa si naxariis ah looga codsanaya inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarada kale ah eber lixal sideed soddon iyo toddobo toban sagaashan iyo lix oo laga heli karo hooye raxmo sheekh xuseen ama radio dalsan annaga ayaa baafin doonee mar kale baafinna hooye raxmo sheekh xuseen waxa ay baafinaysaa gabadheeda seynab macalin cumar seynab oo ahayd ardayd waxa ka barata jaamacadda modern magaalada muqdisho ayaa cid ugu wardambeysay siddeed iyo tobankii bishii hore ee sebteembar laba kun labaiyo labaatan xilli ay aaday jaamacadda haddaba cid alaal cidda aragta ama meel ku og waxaa si naxariista looga codsanayaa inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarka eber lix hal sideed soddon iyo toddobo toban sagaashan iyo lix oo laga heli karo hooye raxme sheekh xuseen ama radio dalsan annaga ayaa xiriirin doona insha allah magaalada buloburto ee gobolka hiiraanna waxaa maanta gaara wafdi ay hogaaminayso gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya xildhibaan saacidiyo yaasiin samatar iyo sidoo kale wasiirka haweenka ee soomaaliya khadiija maxamed deriye wasiirka macdanta iyo federaalka xukuumadda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed xildhibaano kale oo baarlamaanka ka tirsan ujeedada ugu weyn ayaa ah waxa ay ku sheegeen gurmadka loo fidinayo dadka markaasi ku nool deegaanada laga saaray al-shabaab iyo dhiirigelin ay ugu tegeen ciidamada xooga dalka dadka deegaanka ee macuusuleeda oo iskaashanayo al-shabaab dagaal kula jira waxay kaloo ay sheegeen in ay booqan doonaan furiimaha markaasi dagaalka iyo markaasi deegaanada al-shabaabka laga saaray dadkana halkaasi ay kula hadli doonaan warbaahinta ayayna kula hadleen markii ay tageen magaalada dadka shacabka ayayna markaasi ay la wadaageen waxa ay u wadaan oo ah in markaasi la dhiirigeliyo ujeedada maanta halkaasi u aadeen
waxaan rabaa waa la hadlay odayaashii iyago waxaan u malaynaa cali qaansaweyne inuu ahaa wuxuu ka dhawaajiyo yidhi eh, meeshan hadal waxba kama taraayeen dadka dagaal ay ku jiraane dadka maxaa loo hayaa warkaas war garceh waaye war in laga jawaabo loo baahan yahayna waa yahay dowladdana een, hawshaas waa ku gudi- waa ku gudi jirtaa runtii laakiin annaga naftayna annaga dowladda ka mid ah Ee, sida aad la socotaan webdigan hadda maanta een, idin soo gaaray waxaa ka mid ah oo aan hilmaamay oo aan rabaa runtii inaan si fiican ugu mahadceliyo maamulka gobolka banaadir Ee, maamulka gobolka banaadir haddii uu soo xasuustay walaalahood reer guula burto iyo weliba la taliyaashii madaxweynaha oo ay meesha joogaan oo baarlamaankii uu joogo oo golahii wasiirada ay joogaan oo xildhibaanada ay joogaan horta cid idin ka maqan meeshaas eh, ma jirta muu malaynaya cid idinka maqan inay jirto waa fahmi kartaan in dhammaantiin een, in dhammaan dowladda iyo een, een, een, een, orga- o- organiska kala gedisan oo ay ka kooban tahay inay idin garab istaagan yihiin waxaa intaas dheer oo aan rabaa een, inaan u sheego dadka halkan joogo een, horta een, dadku haddii aysan ayaga wax qabsanin waxba looma qaban karo Ee, ilaahay wuxuu yidhi laa yuqayiru llahu maa biqowmin xataa yuqayiru maa bi- maa bianfusihim adinka markaa xaaladda a ku jirtaan ay wax ka beddeshaan buu ilaahay idin garab istaagaa hadda annaga xaaladdan ku jirnay waa maxamed cabdiqaadir waasiin ka hadlay dagaalkiina matabaan ka soo bilaabeen ilaa iyo hadda hadda ilaahayna waana garab istaagaa dadkii awel eh, shakiga qabayna waana garab istaagayaan sababtoo ah waxaan tusinay adinkana aad tusteen in shabaab lala dagaalami karo oo meel la saari karo Een, maadaama aad saas tusiseen hadda wixii ka dambeeya garab istaag waa filanaysaa hadda eh, wasiir khadiija waxay ka dhawaajisay eh, abaabul yar oo ay haweenka ururka haweenka soomaaliyeed eh, oo ay weliba ay hormuud ka ahayd eh, eh, guddoomiyaha eh, koowaad ee baarlamaanka iyo marwada madaxweynaha inay yacni wax kale iska daaya inay gacmahooda buskud ay ku soo dubeen inay soo dhiibeen intaas intaas wax ka weyn oo mooralka dadka dagaalka ku jiro mooralkooda kor loogu qaadi lahaa anigu ma garanayo marka waxaa la rabaa inaad ogaataan in idin garab istaagan yahay Een, annaga eh, halkan aan bays ka dhiga doonaa insha allah Een, inta naga maqan inta inta halkan aan bays ka dhiga doonaa dagaalkana waa soconaa Een, dagaalka waa soconaa dowladda wixii xaggeeda idinka jira annagaa mas-uuliyaddaas qaadayno ama ha noqoto xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha ama inaan la hadalno aan u tagno madaxweynaha ha noqoto waxay baahidiinna ah waa ognahay adigu meeshaan magaaladan aan ku dhashay aan ku koray waxaan rabaa dadkayga dhibka gaaraya inaan la qaybsadaan rabaa haddii aan wax ka qaban karo aan ka bedeli karo inaan ka bedelaan rabaa marka horta mid waa ogaanaysiin laidinkama aamusno waa laidin garab taagan yahay waa idin een, maqannahay waxa aan hadda keenayna wax ma aha dowladda aan ka keennee waa dad mooralkiinna inay dhisaan gobolka haweenka gobolka banaadir maxaa la yidhaahdaa een, guddoomiyaha baarlamaanka wasiir khadiijo abaabul ay bilaabeen ayaa hadda laydinkugu yimid Eh, sida ay sheegtay annaga waxaan wax u wadnana ma aha dadkeen abaaraha ay saameeyeen waxaan wax u wadna oo aan rabnay inaan garab istaagno waa ciidanka fulinta taagan ee dagaalka ku jira marka insha allah annagana ma rabna inaan guddoomiyaha dhinac marna ma rabno waxaan rabnaa inaan garab istaagno inaan la shaqayno inaan eh, guubaabino inaan mooralkiisa dhisno in al-shabaab laga saaro gobolka hiiraan keliya ma ahee soomaaliya oo dhan laga saaro sidaa darteed eh, wasiir khadiija siday sheegtay waxaan rabnaa inaan ciidanka gaarsiino ilaa iyo afar boqol iyo konton neef oo hari ah toban neef oo geel ah oo ciidanka oo ciidanka aan rabno inay dagaalka ku galaan wixii ka dhimanna dee ma- intaasaan sheegnayna ma aha wax dowladda ka yimid hadda maaha waa wax abaabul iyo tabarucaad dad raba moralka inay kor u qaadaan keliya ka yimid waay marka waxaan rabnaa tii dowladda waa noo dhiman tahay annagaa ku maqan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha annagaa ku maqan waa u tegaynaa wixii baahidiinana waa gaadhsiinaynaa waana idinla soo gaara waxaan aniga aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta meeshaan taaganahay anaa weliga hiiraan meelna ka tegin sababta i keentay inaan runtii soo istaagana waxay tahay kursiga aniga aan ku taaganahay waxa ugu horreeyey oo i doortay waxaa ugu badnaa reer hiiraan sbeshal sidii xildhibaan maxamed uu sheegayay reer buulo berde marka codkii la isiiya waa anigaan maanta ku taagan waa in looga mahadceliyey marka xildhibaanadii meeshaa ka soo jeeday waxaan rabaa inaan hawsheenna aan u maaragtay gudagalo haweenka soomaaliyeed oo u jeedeen ee, waxaan rabaa inaan nabadoonka la hadlo in annagoo aan nala dirin aan qaadannay dirayskii macawisley aa u jeedeen markaan qaadanayni maahayn nagu sawir waxaana idiin caddaynaysa inaysan igu sawir ahayn maantaan idiin sheegi lahayd oo idin dhihi lahayd kaamirooyin noola soo istaaga sidaa la hadligeed ma aysan hayn nagu sawir waxay ahayd gabdhihii gurayay timirta iyo oo dubaynay ee, burka oo maaragtay sisiyeeriga raadinayay waxaanu u istaagnayn ma ahayn abaaro ma ahayn meelo kale waxay ahayd askarta hadday macawisley tahay iyo haddii ay yihiin maxaa la dhahaa ciidankii qalabka siday oo meesha idinla dagaalamayay iyo dhallinyaradin inaydin soo garab istaagnaayay ahayd waxa u taagnayn midda labaad aan rabnay inaan idiin sheegno waxay tahay anigu waxaan ka turjumayaa maanta baarlamaanka waxaan aad ugu faraxsanahay inay lix xildhibaan ila joogaan oo wasiiradda ka mid tahay macallimo labada xildhibaan habdhowraha waxaan rabaa inaan inta ka caddeeyo haddaan nahay baarlamaanka saddexda boqol iyo soddonka ama sanataraha ha ahaadaan ama golaha shacabka ha ahaadaane inta uu socdo dagaalku inaan u goyn doono lacag ciidamada dagaalamaya oo cadowga ku socda awoodda ma lihi ani inaan qararo lacag intaa tiro leeg sababta guddoomiyaa jira xildhibaanadana waxaan ka codsanayaa inay ila baaskarayn doonaan maalinka lagu dhawaaqo lacagtaas inayna soo garab istaagaan hadday sanad socoto iyo hadday lix bilood socotoba baarlamaanku inuu jari doono lacag ilaa iyo intaasoo aan garabkiina taagan lahay wax ka weyn oo geeskiina aynu ku istaagi lahayn ma jirto waxaan rabaa inaan inta uga faa'iidaysto oo tv-ga iga arki doona gabdhaha reer hiiraan ee jooga yurub oo jooga north america oo jooga carabaha inay ismuujiyaan oo u istaagaan oo gabar walba ay iska goyso lacag oo ay soo garab istaagaan hiiraan waxaan ogahay inay ku filan yihiin gabdho wada shaqaysta sbeshal aniga waxaan ka imaaday maraykanka minneabolis way wada maqlayaan gabdhaha reer minneabolis oo reer hiiraana inay soo istaagaan baan rabaa inaan inta magacyadooda ka sheeg sheega ma rabo sababtoo aad bay u badan yihiin inay istaagaan inay lacag aruuriyaan inay akaan furaan waxaan rabaa inaan tusno ragga nooma ogolo jagooyin laakiin inaan tusno inaan dagaalka inaan qayb ka noqon doono oo sabani barsantayda ka noqon doono hadday dhaqaalo tahay iyo hadday garab istaag tahay waxaan inta rabaa inaan uga mahad celiyo laba xildhibaan aan aad ula diriiri jiray oo laba gabdhood soo mate- soo bedelay maanta way joogaan labadaa xildhibaan da- dirayskooda waxaan u soo xirtay wallaahi oo aan la rabay inaan garab istaago waa xildhibaanada xildhibaan maxamed laba xildhibaan maxamed maalinkaan arkay iyaga oo taagan furinta waxaan ogaaday inay mar walba aysan ahayn annaga cuqdad baan u qabnay waxaan dhihi jiray waa gabdhaha looga bedelay meesha laakiin maxam- laba maxamedoo waa idiin mahad celinayaa doorashadayda garabkaygay taagnaayeen anna waxaa idinka ballan qaadayaa aas baarlamaan ahaan maalinkaasna inaan idiin yeerno oo aan isla baas garayno oo aan lacagta idin maaragtay u goyno dagaalka hiiraan waxaa ogaataan reer hiiraan inaad nasiib badan tihiin inaad magac leedihiin weligayba ani maqli jiray dadka ugu geesisan baa ka dhasha ama madaxweyneyaal ha ahaadaan ama ha ahaadaan hogaamiyayaal laakiin ani waxaan qirayaa inaad noqoteen soomaaliya qolada ugu horreysay oo u istaagay dagaalkan waxaa laydinka sheegay washington d c waa u jeedeen inay maraykan la soo saaray magaciina beledweyne hiiraan laydinka lahaa marka sidaa la adligeed waxaad noqonaysaan ina calaacalka iska daysaan intaa wax ka noqdaan iyo intaa wax ka noqdaan wax idin gaaraya ma leh idinkaa istaagteen qarash baa laydin garab taagan yahay cunadii baa laydinla garab taagan yahay daawaa laydinla garab taagan yahay horta waxa ka walwashaayaysa jirin waa la sii badan tihiin laakiin qalbigiinna u sheega intiina taagan waxa ayaan dara ku dhacday oo nasiib dara ku dhacday kuwa ku jira oo la laynaya xabadda lala geliyo laakiin ani waa hubaa inay meesha ugu xorrimo badan ay noqon doonto waxaana rajaynayaa anoo dirayska dhigay oo dirac wata inaa idin imaado marka labaad
qaybtii dhexe barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraad ee hadalasanaya magaalada muqdisho aad degeysanaysaan taliyaha booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa maanta waxa uu markaasi magacaabay taliyaha booliiska qaybta guud ee gobolka banaadir waxaana loo magacaabay shakhsi lagu magacaabo mahdi cumar muumin waxa uu bedeli doonaa taliyihii hore ee booliiska qaybta guud ee gobolka banaadir allah u naxariista jenaraal cabdiraxaan qaroole oo markaasi miino lagu dilay qaraxiisa markaasi qarax miino oo ka dhacay deegaanka bashir ee gobolka shabeellaha dhexe haddaba shakhsiga taliyaha booliiska gobolka banaadir loo magacaabay oo lagu magacaabo mahdi cumar muumin ayaa waxa uu horay u ahaa ama u hayay xilka taliyaha nise ee galmudug iyadoona dhinacyo badan ay ka shaqeeyeen in shakhsiga loo magacaabo waxa uu markaasi haddii aan eegno wax ee si kooban taariikhdiisa wuxuu ku dhashay baa layidhi wuxuu dhashay sideetan iyo toddobadii waa kun sagaal boqole degmada cadaado ee gobol galgaduud ee maamulka galmudug inuu ku dhashay sidoo kale shaksiga dadka yaqaana waxa ay ku tilmaameen nin daacad ah xushmad badan hal abuurna leh xaladoonna islamarkaana shaqo badan oo weliba garan kara mas-uuliyadaha kala duwan awoodna u leh nin markaa ku shaqeyn kara xaaladaha walaacsan iyo duruufaha adag ilaalin karana sareynta sharciga xuquuqda aadanaha wuxuu markaas bilado sharafyo kala duwan loo soo guddoonsiiyey shaqooyin badan markaasi oo qabtay haddaba mahdi cumar muumin ayaana markaasi la filayaa in dhowaan uu la wareego xilkaa markaasi loo magacaabo ee taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir dhinaca kalena haddaan eegna saaxiibayaal ereyga gaarka ee gurmadka abaaraha ee madaxweyne xasan maxamuud cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa uu markaas kulan lagu qaaraamayay gurmadka abaaraha la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka ingiriiska kanaan magaalada london cabdiraxmaan cashukuur ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha ku saabsan dagaalada ka dhanka al-shabaab iyo sidii markaasi dadka shacabka ciidanka oo diyaar ah ay ugu faa'iidaysan karaan waddanka si guud loogu saaro al-shabaab maruu ka hadlay arrintaas wuxuu yidhi
yididiilaa jirta maanta adduunku waana fiirinayaa dad soomaaliyeed oo hubka inta qaaday iska celinaya ciraaq argagixiso waxaa ka dhameeyey ama macawiisleyde ama hoosguntuleyde ciraaq dad noocaana iska celiya argagixisada annaga afka carabigaan jecelnaha moogtahay saxwa la yidhaha saxwa marka afka carabiga soomaaliyed aad u jeceliyin waxay ku leeyihin saxwa waxa la yidhaha ciraaq ka jiro kuwa xataa dhaliilaha jiro moogtahay oo culummana iska dhiga saxwa saxwat alciraaq ay ku leeyihin af carabi lay ku hadloo haayaan saxwo baraarug waaye mase wax weyn ah marka dadkan soomaaliyeed mar kastay isku dayaan inay argixisada iska qaadaan waa la gabaayey dowladaha gabaayey maaha inay iska qaadaynin ma ah laakiin maanta dowladdiiaba u diyaaraaba oo safkii hore ka joogto haddii marka dowladdii lahaayo shacabkii lahaayo adduunkiina ku taageerayo sabab ay argixiso noo sii dul joogi kartaa male sababa ilmaheena shaqla u noqon karaa male sababaan khayraadka dalkeenna ku jira ee dahan iyo midka kor ka saaran iyo aan uga faa'iidaysan karin ma jirto waxaana hortaagan waa argagixiso wax kale maaha weliba arxan aan lahayn hadda ka horan waxaan aqriyay nin maraykan oo baaritaanka gabar buug ka qortay dukumiintigii laga soo qaaday usaama binlaadin markii la dilay gurigiisa ilaa iyo afartan kun oo dukumiinti isku jiro ama tax ama qoraal ama kilib ama wax la duubay wixii adiga dukumiinti loo yaqaano ee la soo aruuriyey marka qaara waxaa laga dhigay dhiig classified banaanka loo daayay gabadha marka wuxuu ku samaysay baaritaan waxyaalaha aan ka akhriyay waxaa ka mid ahaa in usaama bin laadin uu diidanaa in al-shabaab lagu daro alqaacida wuxuu ku diidanaay ee ka hadashay gabadha marka waxay tiri brutalitigooda xumaantooda ha asaga qadyaan ka joogay dadka say u dilayaan ummadda u gumaadayaan usaama qadyaanka joogi ha dadkaasaa noo jooga yaa ku daray markay tiri dawaahir yaa ku daray kaasaa burutul ahaa magta argixisada xataa waa kala axan roon tahay soo ma ogid ha waa diidiyey toban jeeray u dalbadeen in qaacida lagu daro waa ka diidiyey ummadda muslimiinta ee dadka abriyada aa leynaysa iska dhaaf u dhahay marka kuwaasaa noo jooga arxan ma leh waa dadka kun qofood hal maal laga dilay waxba galabsanin wiilal ardayoo hargahaysa amaha waxbarasho aadaa yeelahay qof kastoo soomaaliyoo haldoor ah ama hadduu siyaasi yahay ama hadduu aqoon-yahan yahay ama hadduu dhakhtar yahay ama hadduu injineer yahay ama hadduu ganacsado yahay dadkii waa laayeen maal aysa dadkii qof ufilo lama arko ilaa ilmihii ay gowraceen kuwaas marka qofka raba inuu ilaaliyo ama kuwa marsiyooda qabiila la dagaalamaya qabiilaa la dagaalamaya oo gobolaa la dagaalamaya oo deegaanaa la dagaalamaya annagana waynaan ku taageernaa waxaan aad u jeclaa lahaa abwaanada cawada heesaha la alifaa kulli inay yihiin heeso arxandarada argixisada iyo say wuxuu yihiin iyo qaaddaradooda iyo iyo dadka say u silciyeen ay dhibaataday ummadda u geysteen heesaha inay ahaadaan hadda kabacdi u baahannahay waa abwaaniintii ay soo kacaan oo abwaaniinta hurdada ay ka kacaan haddayna ka kicina soo kiciya idinka waa inay abwaanada alifaan heese cusub oo argixisada laysaga celinayo oo meeshii la tago dhib male ha alifaan bannaankii joogaan sabab u cabsadaan ma jirto jihaadkay ka mid tahay halgankay ka mid tahay sababoo u baqa ma jiro qofaa naftiisa bixinu hayo nabadoonaa naftooda bixinaya dhallinyaraa naftooda bixinaysa gabdhaha raashinka ka dawooda dadka dagaalamaya sabab oo qof milaax culaayo u baqaa ma jirto lama baqi jirin sabab looga baqaan argixisa ma jirto waa inay abwaanada kacaan oo fanaaniinta hadda kabacdi u bedelaan heesahan kale waa usoo noqonaynaa markaan nabad noqono heesaha laysaga celinayo argagixisada waa inay bataan waa inaan dhammaanteen aan difaacnaa oon taageernaa aad iyo aad waxaan u jeclaa lahaa dadka ku dhinta ayagoo iska celinaya argixisada in magac loo yeelo in sumcad loo sameeyo in taariikh loo sameeyo in halgankooda la sharfoo la qiimeeyo say dad kale ugu daysadaan dabcan qof walba waa dhimanaya ajaluna leeyahay laakiin waxaan ku dhimanaynaa lay ku xiran tahay adduunka maanta rajuu ka qabaa inay soomaaliya argaxada iska celinayso inay soomaaliya soo jeesatay inay soomaaliya ay maanta dadkeedii ay abrisin samaynayaan oo iska celinayaan dadkii dadka ilmahooda gowracayay meel kastoo marta soomaaliya diintiina dadkii sumcaddii ka dileen soomaali ba ogtahay waa diin iyo qabiil labadaas la haynaa iyo soomaalinimadii saddexdiina sumcaddii ka dileen ha layska celiyo waa gob qabiilkii iska celiya argagixiso midna waa inii sheegaan al-shabaabka qabiilkii ay ka arkaa inuu iska celinaya bannaankay ka marayaan kii ay ka arkaa inuu iska celinayna waa dullaysanayaan kii iska celi karaana kii inuu iska celi kara ay dareenan bannaankay ka maraya weli xataa hadday dhulkiisa joogaan si edab leh ula macaamilayaan kuma xadgudbayaan laakiin kii ay arkaan inuu ay dulaysan karaan way dulaysanayaan sababtoo dadkan waa dad jaahiliin ah dad tababaran ma aha dad dowladnimo yaqaana maaha dad aqoon le maaha dad diin yaqaana maaha ha wax yaqaana lama arko haddaad aad u akrisa xataa bible af carabi ku qoro haddaad u akrisa xataa inaad quraan akhrinaysa u moodaan ha dad diin yaqaana maaha u malan diin yaqaanaan ma yaqaanaan diin dhallinyarada intooda badan waxay ku qortaan waa inay dhaqaale siiyaan waaye lacagay siiyaan inay diin ku markii lasoo wada qabto interrogationka lagu wada sameeyo mid ka mid oo diin yaqaan mana salaad yaqaanana kuma jiro laakiin dabcan qof dhallinyaro ah oo waalidkiis aan la barbaarin oo duruuf adag ku barbaaray inuu brutal noqonayo qof walba og tahay duruufaha keenayo argagixisada maantaan haysanaa inaan iska qaadno waa iska qaadaynaa ilaa idankiisa idinkana waxaa laydinka rabaa inaad ka xishoonina oo aad garab istaagtiin oo aad dadkiina u noqotiin garab u noqotiin adduunkana aan sumcad uga kasbanno dadkeennana aan karaamadooda ku soo celinno dadkeena ama dalalka aan boqorbahan fogo yurub iyo maraykan ahayn wax ku bartay jiilkii dadkan ay dhallinyar yihiin ma la helo dad boqolkiiba todobaatan dhallinyar adduunka meel laga helaayo ma jirto wadamada hadda westernka ilbaxa kullihoodan dadkooda waa aged waa da Ha. dad dhallinyaraa meelay ka jiraan oo isku community isku halna ah fursad ay ay weyn ay haystaan lama arko maalinba meelaan soo maraynay maalin weeloodaan haystay maalin qabaalaan haystay maanta waa maalinta argixisada haddaan iska xorayno dowladnimadeena meesheeda iyo kaas maha iyo shuuga intii shabaab la iska celinaayo intii argixisad la iska celinaayo intii mid dad qarxinaya la iska celinaayo in aanan la gabaad siinin oo aanan laga xishoonin oo aanan taageerno ayaan rabnaa waa mahadsantihiin milyan cusub aan bixinaynaa tir ingiriiska la fiiri ka warama la yiri "Ah, lacagtan bixinayna tii hore iyo tan boqol iyo konton milyan waayay tiri Ah, dabcan labada dal isku dhaqaale ma aha Ah, isku midna ma aha dadkiisana isku dhaqaale ma aha laakiin at least minneapolis habeenkan tegey ururka een, een, saan oo kale tijaaratiga ah annaga xafiis ahaan dadkan wacyigelinaa qareemaan u nahay afkoodaan ku hadalnaa laakiin hay-adaha rabnaa ama international ha ahaadaan soomaalida maadaama aysan keer iyo i c r c iyo self children aysan waxsiinaynin hay-adaha ay waxsiinayaan localka ay aaminsan yihiinkaas laba boqoloo kun ay raysgareeyeen ofcourse idinka maraykanka ku dhaqaaleen in la bixiyo shaqada jaaratigana aan barano jaaratiga waa shaqo inaan barno u baahanahay dalkan ingiriiska boqolkiiba lixdan alfa talas u volunteer garay saacada xataa hayadaha internationalka u volunteer garay volunteerka iyo jaaratiga dowlad casri oo dhan ba horta saddex ay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay ganacsiga gaarka loo leeyahay private sectorka iyo stateka iyo voluntary sectorka waa saddexdaasba dalkaas saddexdaas waaye ganacsi gaar ah iyo dowladda iyo dad voluntary sectorka u shaqeeya marka inaad uun aad yaboodo oo tabarucdo waktigaaga xilli ka mid ah oo samafalka aad geliso waxay kuu tahay wanaagna waa kuu tahay adiga naftaadana reliifaad ka helaysaa sababtoo qofaad caawinaysaa oo dhibaataysa marka dadkiinana ogaada waana mahadsantihi sida aad uga soo qayb gashay munaasabada waan ii mahadcelinayaa alfa tarasti iyo fanaaniinta intaba eh, entertainmentiga samayna ayagana waa mahadsan yihiin laakiin hadda ka bacdi waxaan rabnaa heeso ku saabsan gurmadka abaaraha iyo la dagaalanka argagixisan waa mahadsan baafin ooya raxmo sheekh xuseen waxa ay baafinaysaa gabadheeda oo lagu magacaabo zaynab macalin cumar zaynab oo ay ahayd ardayd waxbarata ama wax ka barta jaamacadda modern ee magaalada muqdisho ayaa cid ugu hordambeysay siddeed iyo tobankii bishii hore ee sebteembar laba kun labaiyo labaatan xilli yeeday jaamacadda haddaba cid alaala ciddii aragta ama meel ku og waxaa si naxariis ah looga codsanaya inay kusoo hagaajaan taleefan nambarada kale ah eber lixal sideed soddon iyo toddobo toban sagaashan iyo lix oo laga heli karo ooya raxmo sheekh xuseen ama radio dalsan annaga ayaa baafin doonee mar kale baafinna ooya raxmo sheekh xuseen waxa ay baafinaysaa gabadheeda seynab macalin cumar seynab oo ahayd ardayd waxa ka barata jaamacadda modern ee magaalada muqdisho ayaa cid ugu hordambeysay sideed iyo tobankii bishii hore ee sebtembar laba kun labaiyo labaatan xilli ay aaday jaamacadda haddaba cid alaal cidda aragta ama meel ku og waxaa si naxariista looga codsanayaa inay kusoo hagaajaan taleefan nambarka eber lix hal sideed soddon iyo toddobo toban sagaashan iyo lix oo laga heli karo hooye raxme sheekh xuseen ama radio dalsan annaga ayaa xiriirin doona insha allah shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaan xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormuud hormuud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro full color ah ka dalbo oo ka daabaco super sign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaala subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee super sign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr super sign mid loo baga weeye alla ilaa magaaladan ay isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburadhay ka daabacdan super signa mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin super sign super sign design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa idinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaru hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited yaa taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhigta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaadhsiinta somtel macaamil mobil internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa noloshu malahay macane macnaha adigaa u yeelay suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay suber sayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
qaybihii gabagabada barnaamijka wareegga wararka ayaan isa soo gaarnay saaxiiba markaana haddii aan eegno guddiga loo magacaabay ka jawaabidda qarxidii ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa deegaanada maamulka shabeellaba ugu baaqay inay joojiyaan lacagaha ay siinayaan al-shabaab
haddaan nahay dowladda hirshabeelle ee guddigeennii waxaan t- aan halkaan ka- ka diyaarinay inaan dadka waraysanno waxaan la kulannay eh, madaxweyne ku-xigeenka waxaan la kulannay maamulka heer degmo iyo heer gobol waxaan la kulannay hay-adaha kala duwan ee ammaanka waxaan la kulannay eh, hay-adaha kale oo ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo arrimaha eh, samafalka waxaan rabnaa inaan helno ribood dhammaystir oo isku aadan waxaan rabnaa xog kama dambaysta inaan soo bandhigno waxaan rabnaa baahida aan meeshaan u qabnaa waa ballaaran tahay waxaa muuqda waa arki doontaan waxaa halkan ka dhacay waxaan rabnaa dowladda soomaaliyeed inay meeshaan kasoo jawaabto Eh, dadkani waa dadkii nabadiidka dagaalka la galay waa dadkii xoreeyey goobaha badan waa dowladdii go'aansatay inay dagaalanto steedkii go'aansatay inuu dagaalamo dhibaatada soo gaartayna wuxuu u baahan yahay in laga caawiyo halkan waxaan ka diraynaa fariin anigoo ku hadlaayo afka guddiga anigoo ku hadlaayo eh, guddigii madaxweynuhu magacaabay anigoo ku hadlaayo afka wasiirka arrimaha gudaha Eh, waxaan rabaa inaan fariin baaqa halkan ka diro oo dadkan ugu baahan yihiin in loo diro magaaladan beledweyne waxaa ka dhacay waxaan u baahannahay in laga jawaabo wixii ka dhacay Eh, waxaan codsanaynaa oo in badan aan ka codsanaynaa eh, cid kasta oo arrintan naga caawi karto inaan welcome niraahdo waxaan rabnaa saaxiibada aan leenahay oo be- beesha caalamka Eh, waxaan rabnaa cid walba oo meeshaan naga caawi karta inay soo dhowaato Eh, in aan garab istaagayno waxayna sidan aan ka abaal celinayno ka mahad celinayno Eh, waxaa baaba'ay dad badan oo ummadda soomaaliyeed macno ugu fadhiyey waxaa baaba'ay guryihii ummadda soomaliyeed loogu shaqaynayey waxaan rabnaa inaan halkaan aan fariintaan ka dirayna gurmad aan u baahannahay gurmadkaas oo noqdo mid garab istaaga oo muuqdo oo cad jawaab deg deg aan u baahannahay waxaan rabaa inaan laba qola fariin meeshaan uga diro oo soomaalida gurmadkeeda qiimo ku lahay ma garan karo reer hiiraan iyo reer beledweyne eh, xisaabta inaan ugu jirin iyo inay hilmaan jiro waxaan rabaa rugta ganacsiga soomaaliyeed inay meeshaan ka soo jawaabaan wixii ka dhacay dad soomaaliyeed ay ahaayeen hanti soomaaliyeed ay leeyihiin eh, wa- tala soomaaliyeed ay ahaayaan hanti ganacsatada soomaaliyeed ay mas-uul ka yihiin waxaan rabnaa wax meeshaan ka dhaco ganacsatada dhibaatada gaartay inay jawaab u soo diraan waxaan rabaa culammada soomaaliyeed oo masiibada soomaaliya u istaagi jiray oo saldhigoodu yahay magaalada muqdisho in halkan ay waxa ka dhacay qiimeyn ku sameeyaan inay la socdaan inay jawaab ka bixiyaan de soomaalida haddii soomaali aheeday oo soomaaliya mid tahay waxaan u baahannahay garab istaag dhabe mar kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk waxaan uga baahannahay wax meeshan ka dhacay in dowladda federaalku ay si garab istaag ahoo cad ay u samayso waxaa halkan baaba'ay wax kasta oo ka jiray waxaan rabaa aan codsanayaa wasaaradaha federaalka inay naga caawiyaan hay-adaha samafalka oo kala shaqeeya dowladda federaalka iyo dowladaha deeqbixiyaasha ah oo soomaaliya caawiyo in loogu baaqa beledweyne inay soo garab istaagaan waxaan kaloo codsanayaa hay-adaha amniga ee ka jira gobolka hiiraan ama hirshabeelle in kabasitigooda la dhiso waxaan baaqu diraa wasaaradda amniga federaalka inay boliiska amniga gobolka hiiraan ay tiriirin gareeyaan taliyaasha booliiska iyo ciidamada iyo xeryaha booliiska iyo nabadsugidda anagoo fursadda ka faa'idaysanayo taliyaha nabadsugidda qaranka iyo taliyaha booliiska soomaaliyeed waxaan ka codsanaya beledweyne amnigeeda inay faragelin kusoo sameeyaan ay tiriirin gareeyaan ay usoo diraan dad wax ka bedela wacyigan isteedka culays badanaa ku dhacay dagaal badanaa ku furan furamo badanaa ku furan waxay la dirinayaan dad nabadiidka soomaaliya oo dhan ayay difaacyo kula jiraan waxaa baaba'ay hay-adihii ka shaqay lahay waxaasoo dhan marka waxaan rabnaa dowladda federaalka inay na garab istaagto waxaan rabnaa in dhibaataan dhacda jawaab laga bixiyo waxaan rabnaa in wasaaradda caafimaadka federaalku ay isbitaalka gobolka hiiraan ku yaalla magaalada beledweyne ama msiajada ama isbitaallada baraanjiyaasha in dowladda federaalku ay soo gaarsiido gurmud daawo waxaan rabnaa in dagaalaan ku jirnaa aan la garab istaago
guddooyana caawa barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsana magaalada muqdisho qaranka dhegeysa wanaginta barnaamijkan keysinta kulan doona sidaas nabadgelyo